iyadoo ay si dardar leh ku soconayaan dagaalada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furanayso dhul horey loo haystay ayaa waxaa dhanka kale isa soo taraysa aragtida dad ka tirsan ama xilal sare ka soo qabtay ee dowladda federaalka taas oo ku saabsan in soomaaliya uu ka dhici karo mid la mid ah isbeddelkii ka dhacay dalka afghanistan maxamed cabdirasaaq oo soo noqday ee wasiirka dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in ay jirto baqdin ku saabsan ama la xiriirta in ay sidii afghanistan oo kale ay ka dhacdo soomaaliya xasan shiikhna oo ah madaxweynaha dowladda federaalk uu ku cararo helikobter ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha dad badan waxay sameeyaan isbarbardhigga afghanistan iyo iyo syria oo dhowaan laba dhacdo oo teenna u dhow oo kale ay tahay maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin afghanistan oo kale aad iskugu hadlayn ciidanka ajnabiga ah oo aad la isugu hadlaynayay oo muddo dheer halkaas kharash ku bixinayay oo tababarayay ciidan cer u sameeyey ciidan dhul u sameeyey ayaa gaaray in dadkan caasimadda kaabuul fadhiya aysan serious ka ahayn dowladnimada iyo difaaca dalkooda laakiin kuwa ka soo horjeeda ay yihiin kuwo aad mintid ugu ah inay dalkooda qabsadaan maraykanka markaa wuxuu isweydiiyey maxaa halkan waxaas kharash ugu bixinaynaa ugu dhimanaynaa taasaa keentay in wadahadal ayna ka mid ahayn dowladdii afghanistan fadhiday ee la sameeyo laga wada hadlo bixitaanka ciidankaas idinkana waddankiina waxaa rabtaan ku sameeya madaxweynihiina uu si dirqi leh uu ku fakaday dadaa isweydiinaya xasan sheekh ma sidaasoo kale u damacsan yahay anaga maba haysano diyaarado kale ma helicopter amisom ku carari doonaa lacagtiisa ku qaadana this is this is very serious ma ahan joke sidoo kale siyaasiga idriis xasan faarax oo jooga dalka fiinland ayaa shalay shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la mid tahay kalluun badda ku jira al-shabaab waxa waaye kalluun bad ku jiro kalluunka webiga ku jiro waxaa dhici karta webiga inuu guro laakiin kalluun bad ku jiro badima gurtay sedab taariikh lama sheegin bad gurtay marka badda ma gurto marka waa kalluun bad ku jira waay shabaabka maxaa sababtu waxay tahay ciidamada dowladda federaalka markii meel lagu helo meel xiran intaa ka warqabna waay oo ay cararaan dadka shacabka ah ee arkaa waxaa la sheegaa inay askariga inta dilaan hadduu dhaawac yana dhaawac tiraan qorigana ka qaataan marka askariga meesha marka la keenayo ummadda soomaaliyeed way og tahay ee ugaandhayska iyo etoobiyaanka iyo maraykanka ka gaabdirirahayo shacabka soomaaliyeed way la socdaan dee waana sababta al-shabaab looga adkaan la'yahay soomaalidu dowladday u baahantaha ooma baahno mooryaan qawlaysato ah oo burcada oo wax boobto wax kala boobto ooma baahno soomaalida haashim markii la dooranaya xasan sheikh waxaa aada u socday doodda la xiriirta al-shabaab oo laga adkaanayo taas oo madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olaga ah ay aad u celcelinayeen laakiin maanta waxa ay dooddaasi isku ragtay sidee ayuu dalka u ekaanayaa dowladda federaalka kadib arrintaas oo tilmaamaysa quusta iyo dhibaatada ay dhexda kaga jirto dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olaga ah